بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد xajkii baynu markaa kusoo dhex jirnay marka kolley waxyaabo dee sunihii iyo waajibaadkii buu sheegayaa labada qayboodba marka laega sacyiga dawaafka mabiityada waxa uu dabeedna yidhi waa waajibaat lxaj waajibaat dawaaf dawaafka kacbada la dawaafayo waajibaadkiisu inta lagama maarmaanka ah ama arkaanha lagu tilmaamo ama waajibaad satru lcawra waa cawradii oo la qariyo dee sidii salaad oo kale famataa dahara shayun minha marka uu muuqdo shay cawradii kamid ihi walow shacratan xabatinaba ha ahaato min shacari ra'si lmara ruuxa dumarka ah timaha madaxeedaba kamid ahe lam tasixa ma ansaxayso haadihi tawfa wareegaas isaga ah tasixa waxa uu faacilka muanas uga dhigaya darbada ama wareega kolkaasi ma ansaxayo waxaa kaloo waajibaadkii kamid ah ani lwaajibaat dahaaratu lxadath wannajas nijaastii iyo xadadkii aynu isla garanayno labadaba inuu daahir ka yahay fi lbadani waasawbi wa mawdici tawaaf jidhka maradiisa iyo meeshuu ku tukanayaba waa inaanay nijaasi ahayn dee xadadkii yaraa iyo kii weynaabana waa inuu nadiif ka yahay oo qofkii de haddii uunan weyse qabin ama jinaabo uu leeyahay ma dawaafayo waa salaad la baneeye dhexdeeda in la hadlo un dawaaf waa iska fiican yada wa an yatuufa dakhila masjid alxaraam masjid lxaraamka in uu dawaafo dhexdiisa weeyaan haddii masalan dee qofkani kolleyba waad kala aragtaan filayaa maanta dee sawirka aynu ku bixinay masjid lxaraamka iyo kacbada labadaasi iskagama kaa qasmayaan kacbaduna waa gurigaa yare murabaca ee kooban ee masjidka dhexdiisa ah masjidkuna waa kaa mudawarka ah markaa dawaafkii kacbada dusheeda waa inuu dhacaa waliyatawafuu bilbayt alcatiiq beytkaa qadiimka ah ee nebi ibraahim uu dhisay murabaca dushiisa waa inuu dawaaf noqdaa laakin fi lmasjid alxaraam waa inuu yihi masjidka dhexdiisa ayuu dawaafku dhex dhacaya oo kacbada dusheeda ah ila saasay isu sii dhex yihiine wa an yastakmila waa inuu dhamaystiro sabca tawfaat toddoba wareeg wayabtadi-u waxa uu ka bilaabanaya ka bilaabayaa dawaafa ibtada-a oo kolley dee bimacnaa yabda-u un dhaban ama macnaheed leh ayay ka dhigan tahay dawaafkiisa waxa uu ka bilaabmayaa min alxajari alaswad dhagaxa madow kamaa taqadama sidii ay de aynu hore inoogu soo dhaafo dhagaxa oo dee ruknigaa ku jira aada arkaysa ee labada rukniya yamaaniga midkood ku jira waa inuu badankiisa wada qaabiliyo halkaa aynu ku dhignay mabda-u dawaaf dabeedna kolka uu bilaabayo halkaa uu kasoo bilaabaa isagoo dhagaxa la gudban oo koonaha taagan wa an yamura caleyh bikulli badani jidhkiisa dhammaantii waa inuu soo mariya oo marka uu bilaabayo dawaafka waa inaanu bidixda siinin dhagaxee laakiinuu ku jeesta allahu akbar marka uu leeya u gacanta taagayo waa inuu dhagaxas toos u wada qaabilsan yahi badankiisu fa in bada-a haddii uu bilaabo min kayrihi meel kale hadduu ka bilaabo oo aan dee halkaa ahayn dhagaxa ahayn lam yactad bidalika tirsan maayo taa ilaa an yasila ilayhi jeer uu soo gaadho mararka qaarkooda waxaa dhacdaa halkaaba duruuftu ay ku saamixi weydo oo aad aragta mawjado ishaysta marka xaggan albaabka iyo geesta waqooyi iyo ayaad kasoo bilaabanaysa aad ka wareega dadka kasoo raacaysa mawjadaa wareegaysaad meel jaanisla ka eeganaysa oo iminka markuu sideenan oo kale u yahay koonaha waqooyi hawd hawd waqooyi waxaan leeyahay hawd bari inaad kaga soo dhufataa aheedoo dee xajarka ah waxaad raystay mawjadiioo fara badan dhinacan waqooyi baad kasoo bilaabi kartaa ama dhinacaa bari ama dhinacaa galbeed meesha fursada leh intood iska soo raacdo ayaad la soo soconaysaa isaga markaad maraysaad ka odhanaysa oo barta laga tirinaya waa isaga intaadaa horena waad iskala soo soconaysa ila waa imaamkii isagoo foorara sujuudsan aada u timide dabeedna aad iskala tukato ragcadda marka la istaagunbaa tirsanaysa taa weyata uu sheegaya ilaa an yasila ilayhi jeeru dhagaxa soo gaadho kow ma odhanayo fa minhu ibtidaau awaafi dhagaxaasaa laga bilaabaa khuduu canii manaasikakum ayuu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam waxaa dawaafkii laga bilaabaya dhagaxa wa an yajcala inuu yeelo ayaa ka mida shuruudaha dawaafka albayta can yasaari kacbada inuu yeelo bidixdiisa oo aanu dee markuu wareegayo ee uu dhagaxa ka bilaabo waa inuu dee u soconayaa bidix oo sidaa uu ugu wareegayaa beytkuna mar walba dhinaca bidix ka xiga ilan dushiisuu marayaae markaa tala diidayaa waxa wey inaad intood dhagaxii ka bilowdo inaad hawd u noqoto oo aada hawd ka soo wareegto taasaa la diidaya ee mar walba dhinaca bidixdaa laga wareegaya wayamura waa inuu maraa ilaa jihati albaab xagga albaabka albaabku dee waa digii arkaa waxa uu waqooyi kasoo xigaa kacbada xajaru aswadka marka xajaru aswadkii uu kasoo bilaabo albaabkiibuu soo maraya albaabku dee waa iska xidhan yahay mar walba imanka lama galo dee waktigaa hore waa la geli jiray imanka laakiin marmar unbaa ama boqorada iyo waxaasay ufuraan ama marka laga shaqaynayo ee la maydhayo la hagaajinayo waa albaab kolley kaa labada fardadood aan ka yarayn laakiin fardad keliya ah oo ilaa toban gadbadood la miisaano bahalkiyo dahab ah dhammaanteed wa an yatuufa khaarij alxijr waa inuu xijriga dushiisa dawaafa xijru ismaaciil halkaasaad ka eegan karaysaa maabka xijru ismaaciil fatxataynkeeda intuu taasoo ka ka galata kale yuu ka bixine dusheeda ha ka wareego xijru ismaaciil dayrkaa yaro gaaban oo halkaa laabta ama garbaha kuu joogsanaya dushiisa kore ha maro ilaa quraysh baa kasoo gaabise asaasu nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam waa ka halkaasu xijrigaasi ku taagan yahay walaa yadkulu ma gelayo min ixdaa fatxatayhi labadaa albaab ama labadaa dalool ee xijru ismaaciil ay leedahay ee aynu halkaa ku sawirnay intuu kan soke ka galo ka waqooyi intuu ka galo kaa hawdka ma baxayo laakin waa inuu dusha ka gal ka maraa wayakruju min alukra walaa yadkulu min ixdaa fatxatayhi wayakruju min alukra taasiyay dhicin intuu labadan mid ka gala albaab taa kale ayuu ka bixi oo dayrkaa yaree labada fatxatayn leh labada albaaba yaryar leh yuu mid ka geli inta kale ka bixina dusha ha ka maro wa an yakuuna waa inuu yahay kulluhu qofkan dhammaantiisu khaarijan can kuli lbeyt beytka o dhan waa inuu dabadda ka yahay macnaha dhinacii dushiisa waa inu saa wareegayo kacbada kacbada dusheeda waa inu wareegayo fa idaa daafa markanuu kacbada ku wareegayo laa yajcalu yeeli maayo yadahu gacantiisan dee uu laalaadinayo fii hawaa'i shaadirwaan shaadirwaankaa uu inagu soo celceli u sheegay ka ahwadiisa yeeli maayo xertay dhibi jirtay shaadirwaankaasi oo wa waxay u qaadan jireen dee qeyb weyn oo kamida kacbada oo markaa dee saa usoo dheero dayr laho waxa waa kaabadaa yar yar aynu sawirna udhaxaysa xajar alaswadka iyo iyo rukniga shimaaliga waxaan leeyahay shaamiga intaa yara udhaxayso tan yaro bakhaarada guntooda lagu sameeyo oo dee sanaati yara labaatan santi waxaan dhamay wey laba taako ayay kor u dhan tahay oo markan dee saxmadu jirta iyo maba arkaysidba ee marka meeshu ay janis leedahay baa laga yaabaa qofku dee gunteeda inuu eege mar meeshii la isku haysto oo dee jiqay tahay maba arkayo qofka wax u muuqanayaba ma waa intaa yara gunta ah oo uu kuleeyahay quraysh baa waktigay dhisayeen sida xijru ismaaciil uga soo kaceen ayaa halkana seeska in yar dib uga kaceen markaa hawadan uu sheegayaana gacantu yay bahalkan dushiisa mari oo haddii gacantii aada isagii kaabadii dul laalaadiso macnaheedu waxay ka dhigan tahay kacbadii inaana dul dawaafaynin aada gudaheedii gashay bay ka dhigan tahay inta uga jeeda waa nooca fa yakunu waxa uu noqonayaa maa kharaja bikullihi maa kharaja bikullihi can kuli lbeyt waayahay waxa yihi fa idaa daafa yad yajcalu yadahu fi laa yajcalu yadahu fi hawaa'i shaadarwan fa yakunu markaa waxa uu noqonayaa bu i maa kharaja shayga ka baxa bikullihi isaga dhammaantii can kulli lbeyt wixii qofkan masel hareerihiisa uga baxsan sida dee gacmahan oo kale iyo haddii u dee saa ufidinayo qofka wixii kulligiisa saa uga baxsani can kulli lbeyt waa inuu ka baxsan yahay ee aanay dhicin macnaha kullu shaksi khaarijan can kulli lbeyt waa inuu yahay ee aanay dhicin bacdu shaksi fi lbeyt waa inaanu dhicin tii hore unbu sii yar kusii yar celiyaad moodaa si yar cibaaro kaloo ijmaaliya wuu sheegay haddii uu yidhi bacdu badani iyo gacmihiisa iyo yuu beydka saa u dulmarin iyo shaadirmaanka macnaha imikana keenayna waxa weeye shaksigan kulligii waa inuu ka baxsan yahay can kulli lbeyt wamaa siwaa dalik intaa aan aan soo tiriyo wixii aan haynin sunanun wey sunayaashii dawaafkay noqonaya karamali waa goclayntii waducaai iyo ducadii soo sheegay iyo kayrihima mima taqadam iyo waxyaabihii noo soo horumaraya kale uma idaa faraqa marka uu ka baxo min aawaafi awaafkii kolkuu ka baxo sallaa rakcatayni laba ragcadood buu ku tukanayaa sunata awaaf buu tukanayaa khalfa maqaam maqaamu ibraahim dabadiisa watakiduu min maqaami ibraahima musallaa watakaduu min maqaami ibraahima musallaa aayaddu yamaahe ma watakiduu bay ahayd mise watakaduu a labadaba waa iska jaais wey oo laba qiro sabciya mid baa misxaf ku dhigan watakiduu i kalena way ka dhigteen muslimiintii un bay noqonaysa tanina ka dhigta wey marka dee waa ishaaradii cumar ilaahiisa ayuu waafaqay oo aayadduna saasay kusoo degtay dee waa inagaan idhi wax yar buu u jiraa maqaamu ibraahim ilaa wuxuu u jiraa ugu badnaan toban mitir ayuu u jiraa kacbada markaa tobankaa mitir waa inta mawjada dadku ay u badan tahay ee lagu wareegayo kacbada sidaa darteed dee ummaddii way sii badanaysaa marba mar ka dambeeya way adkaanaysaa sidaad aaggiisaba ugu tukatay imika laakiin sidaa aynu labada meelood ku dhignay xagga samsamka kusii dhow oo aada uga durugsan oo dayrka imika masjidka oo kalaaba ayaad fursad u heli kartaa inaad ku tukato marka haddee dadkii wareegayeyna kuwan tukanayun bay jiidhayaan oo qofkiio tukanayun baa laiska hor la iska hormarayaa un marka inta yar uu fooda dhigayunbu markuu sujuudayo fursad u helaya khalfa almaqaam wayuziilu waxa uu iska daynaya iska zuulinaya hay-at alidibaac jeeniqaarkii waa iska daynayaa fiihimaa labada ragcadood markuu tukanayo waa go-i caadi buu huwanaya wayaqra-u fi lula bacda alfaatixa ta hore markuu faatixada akriyo waxa uu ku akriyaya qul yaa ayuha alkaafiruun ilaa akhiri suura wafi haaniyati waxa uu akriyaya bacda alfaatixa qul huwa allahu axad ila waa lasoo fududaynayaa saxmadii aa badani uma yadcu khalfa almaqaam maqaamu ibraahim dabadiisu ku ducaysanaya uma yarjicu waa noqonaya hadda waa markuu dawaafkii dhamaystay ogow fayastalimu alxajara alswad xajaru aswadkiibuu sii salaamaya kolkii horuu soo galayna waa kii salaamta ku bilaabay imikana uu kusii khatimaya mar walo uu dawaafka agmarayayna wuu salaamaya uma yakruju waxa uu ka baxayaa min baabi safa albaabka safuu ka baxaya baabu safa dee waa halkii laga bilaabayay dawaafka markii horeeyuu dawaafka bilaabaya halka uu kasoo galay xajarka ku toosan markaad eegto qiyaasta ayuu ka baxaya laakiin way ku adagtahay imika marka zaxmaddu ay yar tahay wey imika wax kuwii hore soo gelayay iyo kuwii ka baxayay labadiiba way isjiirayaan iyo dadkii dhaafayay markaa dee waa sunna ahaanun mooyaane wax shardiya maaha meelaha kale uu ka bixi karaa hadday dee usuuroobi weydo saxmadda ummadda ku dhibay in araada hadduu doonayo wey an yascaa alana inuu imika saciyo hadduu sacyiga doonayo dee waaba runtiisa daruuri bay ku tahay oo dee waxaa laga bilaabayay sacyigii halka safa la idhaha baa laga bilaabaya ina asafa walmarwa asafa abda-u bima bada-a allahu bih waxaan ka bilaabayaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam halkaa uu ka bilaabay ilaahay ina safa buu horreysiiyey ibda-u iyadoo waa soo aroortay laakiin waxay idhahdaan waa shaada riwaayada amar riwaayadan mudaarica ayaa maxfuuda bay idhahaan qolyaha ahlu tahriijku markaa way kalifaysaa inuu mar leyba baabu safa galo oo kuwii soo gelayay uu dee weydaarto dhinacanbuu iska yar barbarin doonaa walahu waxaa usugnaaday taakhiiruhu inuu dib dhigo sacigan bacda dawaafi lifaada ila iminka dawaafulquduumkii baynu soo sheegaynay dawaafulifaadaha maalinta ciidda dhacaya inuu saciga kasii dambaysiiyana waa heli karaa oo saddex dawaaf baa jiro dawaafu lquduum wa dawaafu lifaada aw arogl wa dawaafu lwadaac markaa dawaafulifaadaha dabadiisa ayuu sacigii ka dhigi karaya kaa quduumkana waa qadiman karaa fa yabda-u bisafa safa ayuu ku bilaabaya fayarqaa waxa uu koraya calayhaa dusheeda arajulu ninkii baa koraya qadra qaamatin in jooga xataa yara lbeyta kacbada ilaa uu ka arko min almasjid masjidka ilaa uu ka arko oo dee waxay isu jiraan masel kacbada iyo kolka la idhaahdo asafa walmarwa inta kaalintan shidaalka oo kale taqriiban daanay sekada kaalinta kusoo jeeda meelaheedaaba gaadhsiisnayn sekada kaalintaa shidaalka dhinacaa bari kaga soo jeeda meelaheedaasay dhacaysa asafa marka beytkuna uu kan yahay masjidkan oo kale uu yahay kolka dee imika isbedel bay sameeyeen oo masjidkiibay ku dhex jiraan sida aynu sawirkaba ku dhignay laakiin buurnimadeediina waxbaa kasii jira oo habkan dhismaha ayay wanaajiyeenoo buurtii oo iska dhisan unbay masjidkiina kor ula dallaceen markaa masjidkii waa kala sarsareeya oo qayba leh markaa laftii yarayd oo sideedii isaga dhisan oo dee ilaa kaabadan dherarka iska gaadhaysa amaba in yar ka gaaban ayay masjidkiina hareeraheeda kor u kiciyeen isagana mar mar iyo waxun baa lagu sameeyey shubkiina kor unbuu sii kacay dabeedna markaad fuulaysa dee waa dareemaysa markaa ninkii kor buu u yaro fuulayaa buuhi halka qadra qaamatin xataa yara beyta min baabi lmasjid albaabka masjidka ayuu ka arkayaa beytka dee masjidki iyo beytkii kala fahamta beytkuna waa kacbada masjidkuna waa kan mudawarka ah ee dhisan markaa kolkaa buurta yar fuushan tahay dee kacbadii baad halkaa kasoo eegeysaa sekadaas oo kale ku taalla iyadii markaad soo fuusho dee saasaa albaabadii furaa kugu muuqanaysa kacbadii oo madow oo xariirtii madoobi saaranta halkaa ka arkaysa fayastaqbilu qiblata qibladiibuu soo qaabilayaa beytka wa yuhalilu wayukabir tahliishii iyo takbiirtii buu isku darayaa wayaquulu waxa odhanayaa laa ilaaha ila allahu waxdah laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd yuxyi wayumiitu biyadihi alkhayr wahuwa calaa kuli shayin qadiir laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah anjaza wacdah wanashara cabdah wahazama alaxzaaba waxdah laa ilaaha ila allah walaa nacbudu ilaa iyaah mukhlisiina lahu ddiina walow kariha alkaafiruun uma yadcuu waxa uu ku ducaysanayaa bima axaba shaygii uu jeclaado ducadaasina waa iska macruuf macnaheeda lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wa yumiit isagaa wax dilo wax nooleeya biyadihi lkhayr gacantiisuu khayr ku jiraa wahuwa calaa kuli shayin qadiir wax walba waa karaa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah anjaza wacdah ballantuu rusushiiyo muuminiinta u qaaday waa fuliyey wanashara cabdah addoonkiisii nebi maxamed waa uhiiliyey wahazama alaxzaaba waxdah gaashaanbuurtii gaaladana keligii buu jabiyey laa ilaaha ila allah walaa nacbudu ilaa iyaah isaga mooye cid kale caabudi mayno mukhlisiina lahu ddiin annagoo cibaadada u gooni yeelayna walow kariha alkaafiruun gaaladu haba naceen ducadii markaa uu jeclaada ayuu ku ducaysanayaa kolayna dadku way iswada taagayaan waktigaasoo markay halkaa yar dhakada u baxaan dee raacaa doonaya inay dib u laabtaan ama sii bilaabaya xaggaasi isoo wada qaabilayaan oo la yaro wada ducaysanaya kolkaa isoo u dhex raacin doona uma yuciidu hada dikra ducadan wuu soo celinayaa kullahu dhammaantii ducada o dhan dikrigaas iyo wa ducaaa ducadii uu jeclaaday uu ku ducaysanayay haaniyan wa haalian labaad saddexaad intaba wuu soo celcelinaya uma yanzilu min asafa safa ayuu kasoo degaya macnaha kollay inta faraha badan waxay ka qaadanayaan meelahan fuqahadu riwaayadii muslima jaabiru warinaya aada u dheeray oo qaarkood ay soo yar gaagaabiyaan qaarna iyada oo kamila ay sheegaan iyo riwaayadan kale ay haaliban kasoo ururinayaan markaa buurtii yarayda safa ayuu kasoo degay fa yamshi waxa uu wuu soo soconaya calaa hay-atihi isagoo dee ayar iska soconaya oo dee imika wuxuu usoo kacay kacbada masel dhinaca ah xajaru aswadka kusugnaa ee kaga toosnaa bari hawd intuu kasoo bilaabo socodkii ayuu dabeetana waqooyi buu imika u socdaa oo waxa uu baal guranayaa kacbadii oo masjidka koonihiisa ayay dee safa iyo marwa ku yaalla marka halkaa aynu labada xariijin ku dhignay oo safa iyo marwo dhexdooda buu imika saa u soconaya xataa yabqaa baynahu wa bayna almiili alakbar xataa yabqaa ilaa uu hadho baynahu isaga iyo wa bayna almiil اlأkbar kaabada weyn almucallaq kusoo xidhan birukni masjid masjidka tiirkiisa kaabada cagaarana ku samaysan ee can yasaarihi dhinaca bidix ka qabanaysa jeeroo ay ka hadhaan qadru sittati adruucin lix jiraac waxau ku leey ninkani safuu ka yimi qofkani sacyiga samaynaya dabeetana waa kan soo socday ee xaggii marwuu u socdaa ogow aayar buu iska soconayay buu ku yihi aayar socodkaasu wadaya jeeroo miilkaa cagaaran waa kaabad noocan oo kale ah kaabad noocaas oo kale ah oo waktigaa mid keliya ahayd oo dhinaca bidix ila waqooyi baad usocotaa baan ku ihi markaa dee dhinacan bidixbay kaa qabanaysaa kaabaduna gidaarkii bariya masjidkana waxa uu kaa qabanayaa midigta markaa waxa uu samaynayaa marka kaabadaa cagaaran iyo isaga ay udhaxeeyaan lix diraac macnaha lix dhudhun kolkay udhaxeeyaan faxiino idin waktigaas yascaa sacyan shadiida guclo xoogaaya buu bilaabaya oo intii aazale ay samaysay markii inankii ismaaciil biyo u doonaysay gucladaas oo kale ku dhufanaya xataa yatawasata ilaa uu dhexdhexaysto bayna almiilayn alahdarayn labada kaabadood ee cagaaran alladayni labadaasoo axaduhumaa midkood fii rukni lmasjid masjidka ruknigiisa uu ku taagan yahay rukniga masjidku uu ku sheegaya waa kaabadaha masjidka haya ee bidixda kaa haya xagga kacbada kaa xiga rukni uu ku sheegaya waa kaa walaakharu miilka kalena mutasilun waxa uu la xidhiidhsan yahay bidaari lcabaas cabaas gurigiisa oo dhinaca midigta iyana kaa haysa geesta bari bay markaa kaabada kalena kaa qabanaysa waa laynkaa dheere imika aynu xariiqnay markaad soo socoto midina bidix bay kaa xigtaa midina midig bay kaa xigtaa markaa daaru cabaas baa waktigii hore halkaa masjidka agtiisa ku samaysnaan jirta oo geestaa midig ka xigi jirtay imika waxaynu tusaale ahaan usoo qaadan karnaa labadaa miile uu sheegayo intaa kaabadahan brishka ku samaysa labadan kaabadooda waaweynee brishka midina xagga tuke kaga taalla midina xagga shishe qadarkaa ay la egyihiin karu dheeraanta iyo nooca ay usamaysan yihin bay usamaysan yihin kuwan dhexdooda la guclaynayaana masaafada guclada la wadayaana waa intan imika brishka uu yahay labadaa kaabadooda brishka intaa udhaxaysa in la eg ama wax yar ka waabsan baa kuwan uu ku sheegaya in udhaxaysa oo saciga un dee inta la yar guclaynaya waa inta ah markaa sidaad usoo socoteed marwo safo uga soo socoto ayaad soo gelaysaa kaabadaasoo cagaaran oo aan masjidkii dee rintigiisii waagayn dabeed markaad bilowda iyada guclada ayaad haddana gelaysaa dee tii kaleo iyaduna cagaaran markaasaad joojinaysa saasay usoconaysa oo ishaaraad bay dee meeshii oo dhan ku wada sameeyeen intan la sacyayaana waa laba dabaq wey oo dabaq hoose iyo dabaq koray u sameeyeen marka haddii saxmadu kugu noqdo kaa hoose inta badan waa saxmadiisa aada u badan ka koraad isaga baxaysa oo marka dhinaca waxaad kasoo fuuli karaysaa marwo markaad gaadhay waqooyiga ayaad salaanka la laabanaysaa dabaqa koraad fuulaysa markaa masaafada la saciyayaana taqriiban waxaynu odhan karnaa intaa brishka un baan odhan karaa oo dee laba haada dadka sii socdaana waa haadkaa brishka leeg dadka soo socdaana waa haadkaa la egoo kaloo weydaaranaya ila haddii kale waa la isku dhacaya kuwan hore ma sii socdaan dadka soo wareegaana intaa in la egoo kale oo baal wareegaysa liidka yara udhaxeeyana curyaabiinta iyo baaskeladahooda ayay iyadana eryayaan oo loogu talagalay faxiinaydin waktigaasu yatruku sacya shadiida orodkii iska daynaya kaabada kale kolka u gaadho wayamshi waxa u soconaya calaa hay-atii deganaanshihiisii hore xataa yaatiya almarwa marwe ayuu tegaya oo iyadana in yar imika ka taaganta waa buur yaroo ka gaaban masjidkan imika dee macnaha inta ay daayeen dhagaxii bay rifeen si dee wax looga dul dhisi karo markaa in yaroo ka gaaban masjidkan oo ilaa lix shan mitir kor u dhisan oo laakiin sucuudkeeda aanad aada u dareemayn ayay iyana ka reeba waa laba islaagun fa yascadu calayha kor buu yaro fuulaya wayaati waxa uu la imanayaa bidikri ladi qiila cala safa dikrigii uu ku dul akriyay lafta safa waducaa iyo ducadii uu jeclaado akriyayay fa haadihi maratun haddaba waa mar halkaas marka aada kasoo bilowdo kow ka tidhaahda lafa safa eed marwe istaagto hal mar baa lagu tirinaya ee macnaheedu ma aha markaad marwe ka laabateed ku noqoto safa kow lagu odhanaya ma aha orodkii waliba waa mar safaad ka timid marwe ayaa timid mar baa lagu tiriy uma yanzilu wuu kasoo daadegaya safa ee marwa fa yamshi waa soconaya fii mawdici mashi halkii kolkii horeba la soconayay yascaa waa ordayaa fii mawdici sacyi meeshii la yidhi dee hala orday labada kaabadood udhexaysayba haddana kusoo baxaysa iyadoo markiiba aada u muuqanaysa dee markaasaa waa ragga e aayar ad yar adinka yar socodsiinaysa ila safa fa haadii marataani kol haddaad safa gaadhay waa laba jeer fa yuciidu dikra wdducaa uma yadhabu ila almarwa marwe ayaa tegaysa fa haadihi alaaatun waa saddex socodkii waliba waa hal marw kulaba celisku maaha yafcalu dalika sidaas u samaynaya xataa takmula sabcan ilaa ay socodkaasi toddoba u noqdo yaktimu bilmarwa marwuu dee ku dhamaynaya ila kolka hore wuxuu ka bilaabay safa marka haddii ay shafci tiradu noqon lahayd waxa uu ku dhamaystirmi lahaa marwa laakiin waa witr saa darteed waxa uu ku dhamaystirayaa safuu ku dhamaystiri lahaa hadii uu shafciye iminka marwuu ku dhamaystirmaya haddii witr wey wa waajibaatu sacyi sacyiga waajibaadkiisuna arbacatun waa afar oo sunayaashiiyo waajibaadkii mar walba kala saaraya axaduhaa midkood an yabda-a bisafa safa waa inuu ka bilaabo falow bada-a hadii uu ka bilaabo bilmarwati marwa hadii uu ka bilaabo ila safa laga gaadhayo lam tuxsab hadihi lmara markaa la tirin maayo taasoo kale inooga dhacdo maanaan garanin albaabkii aan hore weynay intoo dadku ku farabatay meeshii markaa marwaanu tagnay dee waxaad akriyaysaa laafitadaha unbaad akriyaysa iyo lawxaad ka qoran markaa kolkii hore marwaanu ka tagnay dabeed indoore wey masaafadeedu ma yara taqriiban ilaa halkan iyo way ku dhawaanaysaa briishka afkiisa shishe oo laakiin aan total gaadhsiisnayn inaha sumruuqda soko ah markaa hore kuu tirsanaan maayo ilaa aada marwo gaadhayso gaadhayso safar lam tuxsab hadi lmara waxiinaydin waktigaas u ahaaday ibtidaa sacyi markaad gaadho safar ahaani midka labaad ee lagama maarmaankaa sacyiga qaطcu jamiici lmasaafa masaafada inaad dhammaan wada jarto wey falow taraka shibran aw aqala min taako ama wax ka yar haddaad ka tagto lam yasixa dee ma asaxayo sacyigaas faidaa qulnaa dalik yajib mar haddaynu caynkaa nidhi fayajibu waxa waajiba an yulsiqa caqibayhi bixaaidi safa cirbihiisa inuu ku dhajiyo dayrka safa safwaalku ka soo bilaabaya markaa sii yar foorarso oo gidaarka masjidka ee ay lafta yari dhag ku haysto ee dabada ayaad cirbaha saaraysaa markaad soo bilaabayso oo waxaanu iyada macnaha cirbaha ula doorta waxa weya dee waa mabdi waa halkii laga soo bilaabaya markaa waa inaad dib u baxdaa dabeedna markaas mar mar aada u yaryar bay leedahay oo cagtu ay si aanay dee qofka ula siibanin ayay aada u yaryareen mar mar nacnaca laaleego markaas cagtu ay qabanayso markaa kolkuu saa uga yaro forsado qofka ayuu dabeetana gidaarkii kasii foorray buu ciribta soo saaraya way iska dabakheed dadku xagga sokunbaabay kasoo wada laabta inkastoo ay u sameeyeen meel kaabadahoo wareega laftiisii aada soo wareegi lahayd baa dayr leh markaa dayrkii bay kor ugu dhigeen lafta fa ida intahaa ila almarwati marwe markuu gaadhana alsaqa ru'uusa alafaabic faraha caaradooda wuxuu ku dhajinayaa bixaa'id ilmarwa marwe dayrkeeda oo intuu fuulaabuu dayrka ka shisheeya faraha saa u saaraya dabeedna usoo kala firaynaya uma ida btada-a haaniyata marka labaad kolkuu bilaabayo dee uu marwe kasoo noqonayo wey maogta alsaqa wuu ku dhajinayaa caqibahu cidhibtiisa bixaaid lmarwa ile marwu kasoo noqonaya wa ru'uusa asaabicihina bixaaid safa buu ku dhajinaya ila iyada usii socdaay wahaakada abadda dee toddobada saa ku dhamaystiro macnaa waxba yuu ka tegi oo intuu wahsado yuu lafta afkeeda sake kasoo noqonin taagga yare laakiin bal ha sii dhaadhaco marka cumuuman marka la eego inta masjidkeenana ku fadhiyaba lafta uu sheegaya inay ka yaro waabsantaaba laga yaabaaba waa taag yaro intan masjidka ku fadhiyaba gebigiisaba ka waabsanba marna la fuulaya marna laga soo degaya yulsi yulsiqu caqibahu bima dahaba minh meeshuu ka tegaya cidhibta ha sii saaro wa ru'uusa asaabici faraha caaradoodana ha saaro bima yadhabu ilayhi halku tegayo intaanu soo laabanin haakada adigu sii fasiray athaaliu waajibka saddexaad sacyiguu leeyahy istikmaalu sabci maraat toddoba jeer inay dhamaystirmaan wey toddobadii buu fasiro wuu ku celcelinaya waa ku nuxnuxsanaya si aanay dadku ugu khaldamin yaxsibu waa tirinaya dihaabahu min asafa ila almarwa maratan mar hadduu ma- marwo ka tegay safa safa ka tegay marwana tegay waa mar wa ila almarwati wa min almarwati ila safa maratan markuu marwo ka tagu safa tegayna waa mar wahaakada kamaa taqadama sidaynu soo dhaafnay saas baa lagu wadaya talafu shaka fiih hadduu shakiyaba oo dha war dhinacaad ka bilowday aw fi acdaadi dawaafaat ama tiradii dawaafaadka macnaha wuxuu uga jeedaa sacyiga tiradiisiibuu ka shaki akhada bilaqali wakamal ka tirada yar ha qabsado si ragcadaha salaada oo kale marba lixdaad maraysaa mise waxa aada maraysaa buu ku shakiyey toddoba dee lixda ha qabsado markaa iska dhamaystiro dee shakigaas uu leeyay alraabicu midhka afraada sacyigu waajibu leeyahy an yascaa waa inuu ordo bacda oo sacyiga sameeya macnaha bacda dawaafi alifaadati aw alquduum labadaa dawaaf ee midna kii horuu masjidka uu kusoo galan yahay waa quduumkiiya midna kan maalinta ciidda uu dawaafayo uu yahay labadaa dabadooda waa inuu sacyigu dhacaa sida waalidka waa sidaa laakin de xajatulwadaac dawaafka la idhaahdo kadib kaasi isaga maya dawaab u baxaya ada kaas sacyigu labadan mid waa inuu daba socdaa siduu u daba socdau fasiro waxau ihi bishardi anlaa yafsila baynahumaa sacyiga iyo dawaafka waa inaanu ku kala waa inaanu kala saarin alwuquufu bicarafa carafa joogsigeeda waa inaanu kala saarin hadduu intuu dawaafo yidhaahdo sacyigiina markaan carafo soo joogsado kadib baan sacyaya dee way kala tegeen iskuma xidhn marka ha xidhiidheen oo acmaal kale ayay kala dhex geli dabadooda saa isugu xidhiidhsanaadeen wa sunanuhu sacyiga sunayaashiisu maa taqadama waa intaa inoo soo horumartee bal dib ugu laabo ducooyinka iyo inhaa uu kasoo warramayo wa an yakuuna waa inuu yahay qofkani calaa tahaaratin dee waa inuu qof daahiray wa sitaaratin wa waa inuu asturan yahay oo aanu qaawanayn wayaquula baynahumaa sacyigan waa inuu yidhaahdaa dhexdiisa rabbi ikfir warxam watajaawaz camaa taclam inaka anta alacazu lakram rabbanaa aatina fi ddunyaa xasana wafi laakhirati xasanata waqinaa cadaaba annaar ducadaas u akriyaya walow qara'a alqur'aana fahuwa aftar hadduu qur'aan intaa akriyayana waaba iska fadli badanta laakiin dee inuu hadal kala galaa la diidan yahay walaa yundabu lama sunaynin takraaru sacyi sacyigii inuu celceliyo oo macnaha dee intuu imika sacyo inuu haddana ku celiyo haddana uu ku celiyo maya sacyigu sidan dawaafka maahe oo dawaafka waad iska celcelin kartaa dee kolkaad masjidka gasho waa dawaafka laakin sacyiga waa saas uu qorshaysan yahi cumro iyo xaj minu midun la socdo wey fa idaa kaana marka uu ahaado saabicu dilxija bishan dilxijo la yidhaha maalinkeeda toddobaad nudiba lilimaam imaamkii waxaa loo suneeyey masjidulxaraamka an yakhduba khudbatan waaxida bacda salaati duhri khudbad keliya oo salaada duhur ka dambaysa inuu jeediyo wey bimakata buu ka jeedinaya yucallimuhum fiiha dadka waxa uu barayaa maa bayna aydiihim min almanaasik manaasigta iyo cibaadaadka ka horeeya ay berri gudagalayaan waya'muruhum waxa uu farayaa bilkhuruuji ubixidda ilaa minan inay mina u baxaan min alqadi berrida waa maalinkii sideedaad minaha loo baxuu leeyahy uma yakruju waa baxayaa yawma athaamin maalinka sideedaad bacda salaati subx salaada subax dabadeeda ilaa minan ayaa la tegaya oo dee masjidulxaraamkiiba baan dadkii qaadaynin ba imika oo dee marka laba milyana masel caalamka ay kasoo xajaan dadkii muwaadiniinta ah ama beledka joogayna ilaa saddex milyan ay ku yimaadaan shantii milyan baa dee ay adkaanaysa si ay masjidkii isugu yimaadaan oo dee ummad aada u fara badan wey hareerihiisao dhan iyo meel waliba way xidhantay iyo masaajida aada u fara badan hareerihiisa iyo cimaaradaha hareeraha ka xigoo wada masaajida markaa waxay qaadaaba waa iska kooban laakiin intii uu qaadayo o dhan ee meel ka helay dee way wada tegayaan iyagu mina haddaba maalinkaas sideedaa subaxnimadii la tegay fa yusalli duhra waalcasra waalmaqriba waalcishaa bimina afartaas salaadoodba waa maalinkii sideedaade halkaasaa sunnaa in lagu tukado duhur casr maqrib iyo cishaa ila salaadii subax dabadeedii baa la tegay wayabitu bihaa eeg markii hore ha ka dhici jaranjaradu sida usocotay iyo waktigu sida u kala horeeya iyo kolba meesha la marayo ayaad la soconaysa imika maafkeena aynagu soo jeeda haddii jihadan aynu ku dhigi lahayn oo kale waad la qabsan lahayd markaad hoos taagan tahay dhinacan bidixdaada waa xaggee bidigtaaduse waa xaggee dhinacan bidixdaada waa galbeed bidigtaaduna waa bari marka imika waxa aynu dawaafnay kacbadii oo dawaafulquduumkii baad samaysay iyo sacyigii kuxigayba dabeedna minaynu nimid imika mino masjidulkhayf uu ku yaalo ayaynu nimid xaggaynu usoconnaa markaa ma xaggaasaynu usoconnaa mise xagga dee bari baynu usoconnaa imika aqasmine ilan maafkuunbaa sida inuu inoogu dhigan yahay haddaynu imika halkan kasoo jeedin lahayn gidaarkan qiblada ayaa dareemi kari lahayd inuu bari yahay marka adigu mar walood hoos taagantayba januub baad taaganta o aniga januubkuugu dhigay hawd baad ka taaganta dhinacu doona haysi rog marka xaggii minaad maraysaa marka wayubit wayabitu biha wayusali subx waa habeenkani waa goorma waa habeenkii sagaalaad ba la maraya marka waaganna waa baryeyna waa salaadii subax ee sagaaloodkii fa idaa alacat ishams marka ay qoraxdu ka muuqato calaa jabalin biminan buur yaroo mina ku sugan yusamaa tabiiran waa tabiir baa la idhahdaa buurtaa saara ila lmawqif xaggii carafaa loo kacaya haddaba oo dee tabiirta waaniga meesha kugu dhigay magaceeda waxaway markaad mino taagan tahay bay geestaa galbeed kaa qabanaysa oo kolkay dhinaca galbeed kaa qabatana waa buur aada u dheer oo dee buuraheedu xoog bay u dhaadheeriy markaad hoos taaganta sidaa darteed qoraxdii oo weli buuro laydan barigu kaa qarinayso ayaa laftaa galbeed ee kor u taagan qabanaysa oo casaankeedii laga arkaya mawqifkan uu sheegayaana waa mawqifu caraf ayaa loo kacaya markaa bari baa loo sii dhaqaaqaya halkii dee xadiidku markuu sheegaya riwaayada muslim ay tilmaamaysa fa ajaaza nebigu waa gudba wey mafcuulkii muu sheegin halkaa raawigu jaabir laakin fa ajaaza almusdalifa ayuu macnuu noqonaya markuu sii socday musdalifa wax camal ah lagama samaynayo waa la gudbaya si toosaa loo tallaabaya iyada subaxdii sagaalaad waxaa laga ambabaxay mina gawaadhi iyo lugba dabeedna si toosaa loo dhaafay musdalifa oo laguma baydhina dee laamiyada marayun baa laga gudbay meeshana kolley aada bay uga shaqeeyeen oo waxay imkaaniyaad badan bay ka sameeyeen oo mino oo kale imika dee dul iyo hoos bay ka dhigeen matal bahalo alkubaari ay yidhaahdaan oo biriishyo aada u waaweyn ayay dusha sameeyeen oo gaadiidka ay ugu talagaleen inuu maro dadka oo dhamina qaybta hoosu maraya marka gaadiidkii iyo dadkii si aanay isu duqaynin markuu haadkaa bariga kasoo qabsado mashaacirta bariga ka imanaya iyo markuu maka ka imanayo dushunbu maraya gaadiidku dadkuna qaybta hoosey marayaanoo roobka iyo bacadka iyo waxaasaabay ka habsanayaan birishada aada waaweyn teendhooyinka faraha badana dhisanina iyagay ka hoos dhisan yihin wa hada almabitu biminan minadaa la baryaya habeenka sideedaad waliqaamatu biha ilaa hada alwaqti iyo ku nagaadiga ilaa waktigaa lagu nagaanaya ilaa waktimaa lagu nagaan waxaa la yimid subaxdii sideedaad subaxdii sagaalaadna waa laga ambabaxaya marka afar iyo labaatan saacadood baa la joogay joogidda haddaba intaa la joogaa sunnatun wey qad tarakahaa kahiirun min annaas dad badan baa iskaga tegay sunnada ah fa inahum yaatuuna almawqif carafaa bay iska sii tegayaan saxaran wakti dee salaad hore ah habeennimo ah oo habeenkan sagaaloodka mina la joogo ayay iskaba sii tegayaan buu kuleeyahay carafa saxarka waata bishamaci lmuuqad dee shamac la horinayay bay halkaa ku tegayaan wakti hore dee waktigan uu ka sheekeynaya boqolaal sano ka hor wey ilaa waxbaa isbedelaye shamacanba lama haya imika meeshaba lagama yaqaano shamacyo ciiddaa ka badan oo ay shidayaan oo dee wada bidhaamaya ayay meesha la tagaan buuli wahada liqaad bidcatun qabiixa waxaanay shidanayaan laftiisana dee wax hagaagsan maaho halkaa ka tiriigta lama odhanin dee mino barya baa la yidhi halkaa maalin un hala taga baa la yidhi shamac lagu shitay iyo kuguuragal midna sunno maaha buuli markaa kuguuragalka iyo bahalaha la shidanayo iyaguna meesha kuma jiraan buuli waa sunne dee markaa kama mid aha isagu dee arkaanta saa darteed baa maalintan dee sanadkan toddobiyo sagaashankii ama sideed iyo tobankii markay hijradu ahayd afar iyo toban sideed iyo toban waxaa de mini waa sii gubatay maalinta sideedaad bay gubatay dadku ay fadhiyeen duruuf baa timid adag oo talaajadii biyaha laga cabayay iyo marawaxadii meesha lagu joogay iyo mukhayamaadki iyo wixii oo dham way gubteen dabeed dadku hore isaga socdeen oo casarkii sideedaadba dee dadku waxay iska tegeen caraf ile me dab baa ka baxaya meeshiibe marka taas oo kale waa duruuf dee deg deg ah oo qaasi oo adag oo timid marka xaaladdu ay iska caadi tahay dee in halkan lagu sii waabaristo oo lasooga wey wayaqulu fi masiirihi markanuu sii socdo qofku xagga carafo u socdo bari buu imika dadkii usii socdaa ogow waana subaxdii sagaalaad waa lasoo noqon doonaa la soco waxau odhanayaa allahuma ilayka tawajahtu waliwajhika alkariimi aradtu fajcal danbii makfuura waxajii mabruura warxamnii walaa tukhayibnii wayuktiru talbiyata wadikra waducaa ilahay adaan kuusoo jahaystay buu leeyay waliwajhika alkariimi aradtu wejigaaga wanaagsan baan doonay fajcal dambii makfuuran dembigayga ilaahay ka dhig mid la dhaafay waxajii mabruuran xajkaygana mid la aqbalay warxamnii ii naxariiso walaa tukhayibnii ha igu hoojinin meeshan aan ilaahay kugu baryayo talbiyadiina waa badinaya labayka dikrigii iyo ducadiina waa badinaya wasalaata cala nabiy sala allahu calayhi wasalam faidaa saluu faidaa wasaluu haddaba carafo kudhigeeduna dee meel dhow maaha aada bay ufogtay ilaa afar saacadood baanu ka soo lugeynaya kuwii gaariga fuushanaana ilaa toban saacadood bay soo lugeynaya waxaa ka dheeraynaya qofka gaariga ayaa dee ka dheerayn qofka gaariga ka dheeraynaya ka taqriiban dee kama yeelaan karto ilaa abaarso intay u jirto marka laga mina inay uga fog tahay mooyaane labaatan kilomitr gama dhow marka haddaba marka ay gaadhaan ilaa mawdicin meel yusama namira namiro la ydhaah qabla dukuuli caraf carafa intaan la gelin laakiin qarka loo saaran yahi nazaluu hunaaka halkaasay degayaan masjidu namir waa inaga ku dhignay weliba sida uu sawiran yahayna waxa weeye barhkiina inuu ku yaalo carafa xariiqa ayaan in badhan ka dhigay barhkiina waa ka baxsan yahay carafa masjidka waxaanaad ku garanaysaa lawxaadka tilmaamaya carafe halka ka bilaabmayso ayaa masjidka badhtankiisa haysta markaad doonayso dabeed inaad mabiid samaysood masjidka iskaba joogto waa inaad qaybta dambe carafo ku jirto ogaataa oo aanad xagga hore uga bixin masjidkuna taqriiban ma yara oo ilaa dee brishko iskuweera afkiisa kore intaasoo iskuweera ilaa lix boqol ama shan boqol oo tallaabo murabaca waayahay taqriiban marka dee waktigaa horeu sheegaya masjidkani ma dhisnayn eem meeshaasaa la degaya waa halkuu nabigu degay calayhi salaatu wasalaam waa gelinkii hore maalinta sagaaloodkee la soco walaa yadkhuluuna ma gelayaan xiina idin carafata ma gelayaan dadku imika laakiin dee ummadii way ka badan tahay shan milyan oo qof markay yimaadaan masaafad intaa laeg inay fadhiistaan way ka badan yihin ilaa toddoba kilomitr ama inta hargeysa ay ku fadhido ugu yaraan marka la eego afarteeda kantarool ee magaalada hareeraheeda ugu yaraan intaasun bay carafa laegta intaasaa meel aan dadku buuxini ma jirto maxay markaa masjid isugu imanba marka dee dadkii baa aada u farabatay imika waktiga horena ummaddu dee waa laga yaabaa inay intan ka yaraaye adigu laakiin sida sunada ahay uu nabigu yeelo calayhi salaatu wasalaam waa in halkaa la tago ummadduna intii mumkina way imanaysaa halkaa oo dadku cidhifkunbuu isku hayaa oo kuwa masjidkaa buuxiya iyo kuwa dabadda fadhiya wuxuuna kusii xiga dadkii kala dee meelaad istaagtaba male fa idaa zaalat ishams walaa yadkhuluuna xiinaydin carafata gelinka hore carafa ma gelayaan laakiin namir bay deganaanaya fa idaa zaalat ishamsu qoraxdu marka ay batanka ka leexato maalintii sagaaloodka fa sunnatu sida sunnaha ahi waxa weeye an yaktuba alimaamu khudbatayni qabla salaa laba khudbadood oo salaada ka horeeya ayuu akriyaya oo aada u dhaadheer oo markaas ummadda wax walba uga waramayo oo heer caalami uu kula hadlayo ila caalam alislaami oo dhan baa maraya shirweynaha la yaab kale ayuu jahaynayaa maalintaas runtii aadna way uga hadlaanoo ilaa taqriiban afartan daqiiqo ama konton khudbad soconaysa ayay jeedinayaanoo markaas si wanaagsan ay ula hadlayaan uma yusalli duhra walcasr jamcan duhurkii iyo casarkii baa jamcu taqdiim lagu tukanaya oo casarkiina waa lasoo rarayaa garo waaya sunnatun waa sunne marka qalla man yafcaluhaa aydan dadka sameeyaa way iska yari oo in macnaha jamca laga dhiga salaadii dad baan samaynin buu kuleeyahay oo khilaafay taa laakiin siduu nabigu sameeyey waxa calayhi salaatu wasalaam duhurkii oo labaa markuu tukiyey ayaa dabeetana la aqiimaya markaasaa casarkii oo labaana la tukanaya waa taasuu kuu sheegaya uma yadkhuluuna caraf markaasaa dabeetana carafa ay u dhaqaaqayaan dee geestaa bari baa loo sii socdaa marka bacda an yaktasiluu intii ay u maydheen lilwuquuf carafo joogsigeeda markii ay u maydheen mulabbiina khaashiciin iyagoo talbiyadaana wada khushuucdaana wada wayundabu marka waxa loo suneeyey an yaqifa inuu qofku istaago baarizan lishams meel qoraxda u muuqato waxba aanu geed hoos gelin oo dhir bay ka beeraan yaryar oo geedkan mirimiribilaadi ah oo aada loo nidaamiyey bay markaa si wanaagsan uga beeraanoo imaka ilaa saddex sano ama laa beernaa oo xoogaa dhir yaryar oo aan waaweyneyna oo soo kobcaysa imaka waasay dadku iska wada hoos galaan kollay qoraxda markay aada kulushay saa sida fiican waa inuu dabadda qofkii usoo baxo xaadir alqalb iyadoo qalbigiisuna uu soo jeedo faariqan min faariqan min addunya addunyadana markaa qalbiga waa ka saaraya ويكثر التلبية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفاar والدعاء والبكاء intaasoo dhan buu isku daraya تlbiyadii nebigoo lagu saliyo استiغفaartii iyo ducadii iyo de hadduu oohintii o de iyaduna sunaa faثma halkaa tuskab الcabaraat waxaa markaa halkaa la daadiyaa ilmada hadduu qofku meelun ooyi lahaa halkaasay ku fiicanta watuqaal اcasaraat simbirraxooyinkana halkaasaa lagu dhaafaa oo ilaahay markaa weya waktiga naxariistiisa weyne ay soo degayso cabaraadkuna waa ilmada waaweyn casaraadkuna waa simbirraxooyinkii ama gafafkii qofku u galay waliyakun ha ahaado akharu qawli hadalkiisa ka u badani laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd wa huwa calaa kuli shayin qadiir waliyadcu ha u duceeya liahlihi reerkiisi iyo asxaabihi saaxiibadii walisaa'ir lmuslimiin iyo muslimiinta guud ahaantooda ila qofkana waa qof muslimaho fikirkiisu waa caalamiya inuu caalamulislaam iyo mashaakilka haysta iyo dacfiga oo dhan ilaahay inuu ka dulqaado inuu u baryo in la aqbalo waa u dhowyahay ayaa markaas u wanaagsan wayundabu waxaa loo suneeyey an yaqifa inuu qofku istaago cinda sakharaati alkibaar dhagaxaanta waaweyn agtooda almafruushati ee la goglay asfala jabal araxma buurtaa jabalraxma la yidhaahdo salkeeda jabalraxmana oo aniga amaanku ku muujiyey carafo barhtankeeda ayay qiyaastii oo weliba geesta waqooyi raacsan ayaa jabaluraxma ay tahay haddii aan qiyaaso waxa ay noqonaysaa na labadan buurood ee naase hablood la yidhaha midka galbeed baad yar dhuuban baad moodaa kaasoo aan dhakada fiiqan lahayn masaafada ay ku fadhido waa naaska galbeed oo aan dhakada fiiqan lahayn oo dhagaxaantiisuna laakiin ay yihiin kuwo aada u waaweyn oo dee booyado un laaleeg booyadaha dhagaxaanta sakhraadkan ushaa sheegaya qaar booyadaha laaleeg weeye kollay maalinta waktigan uu sheegayo wakti loo dhawaan kara maaha ee lixdii subaxnimo ee sagaaloodka ayaanu ku kalahnay oo aanu soo eegno maaragtay si aan dee usoo yar indhaindhayno kolkaa dhagaxaantaasi aada ugu badan dadkuna dee marnaba kama faaruqayaan gelinka dambe ahayd in la tago laakiin in yar markaanu joognay sideedii waabaanu kasoo bixi kari wayne dadku say ugu soo fara badanayaan dadkana dee sunno ay dabiqaan iyo kale way iskaga yar adkaatay oo dee wax badan oo kale inxiraafaat baa iska jira markaa kaabada yaroo dhakadiisa ka taagan iyo astaamo uu leeyahay meelo sibida oo sallaanka la maraya waxaa bay soo qaadanayaan mid waliba nuuro uxusita baashi tabaashiirti markaa fariimu halkaa ilaahay ugu qoraya waxbay ku wada qorayaan halkaasoo mid waliba fartiisiibuu ku qorayaa meesha gedigeedaba tabaashiirtaasa lagu cadaynay qaar baa iyaguna maraya dee sawirasito qofka ka karaynayo macnaha de anigoo jabaluraxmo joogo sakharaadka ag taaga maraysa soo sawireo kabaradahaasa iyaguna yaacaya markaa taqriiban dee dadka meesha joogaana waa mawjad aada u fara badan oo kuwan maamulkuna dee waxay kantarooli karaan way ka badan yihiin laakiin waxay isku laynayaan dadku ficta ama halka u sarraysa bay isku laynayaan markaad halkaa fuushana kolley waxaad arkaysaa in carafa masaafadeeda oo dhan baa lawxaadkeeda kuu muuqanayaana waa inta kale way banaantahy lakiin laftaasoo bartanka ku taala ayaa aada u dheer halkuu rasuulku istaagay sala allahu calayhi wasalam boor weyn oo gidaarka leeg bay ka taageen oo ilaa shan luqadood ay ku qoreen inuu nebigu aanu buurta fuulin laakiin halkan uu hashiisa ag joojiyey oo ducooyinkaa uu akriyay oo markaa ay ku haboontahy inaana waxba buurta fuulin oo aanad isku dhimin irshaadaad badan bay kollay ku samaynayaan hay-at lamri bilmacruuf wanahy can lmunkar oo iyaga qudhigood oo gaari wata intaa way ku wareegayaan haddana laakiin dadku uma jeedaan halkan uu ka waramayo unbay kor usii fuulayaan wayundabu an yaqifa cinda sakharaati lkibaari lmafruusha asfala jabl raxm buurtan jabaluraxma salkeeday dhagaxaantaasoo booyad laaleeg baa sidaa u daatay wa ama sacuudu ilaa jabali raxm buurtan oo la fuulo oo runtii aadna way u adag tahay oo dee waa dhagaxaan googo-an oo waaweyn alladii buurtaasoo fii wasati carafa carafa bartankeeda ku sugan buurtaa yar fuulideedu falaysa fii duluucihi fuulidiisa kuma sugna fadiilatun zaa'ida fadli dheeraada male buurtan yare la isku qaadayo sho ilaa berigaa soo taxnayd uu ka sheekaynayo fuulideedaasi fadli dheeraada male falwuquufu saxiixu joogsigan la joogsanaya buurta waa saxiix fii jamiici tilka alardi almuttasica dhulkaa toddobada kilomitir ee iskuweerka ah in la joogsado meel kamid a waa ku ansaxayaa wuquufkii wadalika aljabalu juz-un minha buurtaasina dee waa carafo meel yaroo kamid ahu huwa wakayruhu sawa buurtan iyo dhulka kalena waa isku mid buur waa dadkiibaa ila berigaaba maaragtay isku dhibeeyo saas ugu nuxnuxsanay walwuquufu cinda sakharaati afdal dhagaxaantaa in la istaago oo buurta salkeedaba ah oo waqooyi loo jeedsanaya marka taasaa markaa wanaagsan in aan waxba la fuulin ina dhagaxaantaa la iska taago oo nabiguna calayhi salaatu wasalaam halkaa dee markii uu istaagay waa kii lahaa halkanaan istaagay wa carafatu kulluhaa mawqif carafina dhammaanteed way noqon kartaa meel la istaaga siday u dhan tahay masaafadu markaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam de waa shaaricaas ilaahay markaa waxay kusoo dejinayo dee wuxuu arkayay dad fara badan inay u tartami doonaan halkan uu istaagay buurta salkeeda markaasuu lahaa war carafo oo dhami anigu inkastoon halkan istaagay carafo oo dhami ogaada waa wada mawqif walafdalu sida wanaagsani an yakuuna raakiban muftiran qofku waa inuu yahay qof wax fuushan oo raakiba dee nebiguba hashiisii buu fuushanaa muftiran oo aan soomanayne dee iska cunaya haddii kale dee waa diifoobaya dikrigan karuqaadidiisa iyo markaa socodkaa adag iyo waxaasaanu xamili karayn walafdalu sida u wanaagsan lilmar'ati ruuxii dumarka ahayd aljuluusu inay fadhiisato weeye fii xaashiyati innaas dadka hareerahooda dhinacyada dadka ayay fadhiisanaysa waa iminka dee wax suuroobayaa ma jiro oo qof waliba wuxuu ilaashanayaa islaantiisa oo wato ama ka maxramkiisa ah buu gacanta haystaa waxaaba laga yaaba isagoo gacanta haysta in lagala fuqo oo laga goostoba markaa safkii dee waa waa isdhex daasay hadday xaramka tahay iyo hadday masjidu nabir iyo masjidulkhayf iyo wuquufka iyo safkanina waa islaam marka ka horeeyaana waa rag halo halow saasun bay usoconaysa wa la kala saari karaya maha laakiin inta maxaarimta unba had iyo jeer ka agdhow ay hareeraha isku haya way isku daadsan yihin markaa inay dumarku gooni u baxaan haddii de ay suuroobaysa taasaa wanaagsan wa waajibaat lwuquuf wuquufu carafa inta lafdhabarta u ahayd xuduuru juz-in min carafaat masaafadaa weyne aynu sheegnay carafaat la yidhaah qayb kamid oo la istaago wey qofkii uu istaago caaqilan isagoo aan waalayn hadduu waalan iyo mukalafba maahay wa waqtuhu goorta la istaagayaana ufiirso ila azawaali min azawaali ilaa tuluuci alfajri athaani ilaa waaga labaad berigiisa weeye oo min yawmi naxri ah maalinka ciidda waagiisu inta uu baryay ayuu isku taagayaa wuquufku halkuu ka bilaabmaya sagaaloodka gelinkiisa dambe sidaa darteed baa dadka sacuudiga degan oo dhami maali subaxda sagaaloodkay baabuur soo wada kaxaysanaya see u dhanyihin oo waktigaana way ka daalaan oo mawjadaa ku farabadato kuwan kala joojiya ee sharciga iyo waxaan eegaa way ku dawaqayaanoo way ku wareerayaan oo ciidamada waktiga iska rawaxaan markaa ilaa saddex milyan ama laba milyan baa laga yaabaa inay maalinkaa gelinka hore soo galaan si ay uga soo gaadhaan gelinkaa dambe iyo habeenkii qaarkoodna habeenkii baaba imanayaanba oo intay buurahoo dhan kasoo dhacaan bay habeenkiisa soo taagayaan maalintii ciiddana acmaashii bay gudanayaan iyo labada ka dambeeya waa iska tegayaan marka oo dee iyagu fursad bay haystaanoo waa dad deegaan meeshii ku ah sagaaloodka gelinkiisa dambe iyo habeenka ciidda intaasaa wuquufu caraf inta waajibkii waa inta faman xadara bicarafa meel banaanka carafo la yidhaha qofka istaaga fii shayin min hada alwaqt waktigaa isagaa in kamid a wahuwa caaqil isagoon waalayn walow maaran haba iska marayaba fii laxdatin muddo yarba ha ku marayo faqad adraka alxaja xajkii waa soo haleelay waman faatahu dalik wuquufkaa aynu sheegnay qofka uu dhaafo aw waqafa ama carafo istaaga mugman calay isagoo amiir qabinba faqad faatahu lxaju xajkii waa ka tegay alxaju carafa alxaju carafa markaa carafa dee wuquufkeeda intaasu ku egin fa yataxalalu haddaba de hadduu xajkii dhaafo uu gaari kari waayey oy maalintii ciidda ka noqotay fa yataxalalu waxa uu ku xalaaloobayaa bificli cumratin cumraduna ha iska sameeyo ilaa cumradii baa markaa isagii ufuran fa yatuufu dawaafkii buu samaynaya wayascaa wayaxlim sacyi iyo xalqin buu samaynaya waqad xalla min ixraami ixraamkiisiina waa ka baxay geligeedaba cumradu waa iska koobanta marka uhoreeyaad gasho beytka dee adigoo muxrimaad gelaysa waa rukni baad la timi iyo dawaafka iyo sacyiga waa saddex abaad xiranaysa raislahaad gelaysa horey baad ka tagtayba alaabtumaad iska dhiganaysa magaaladuma dhinaca ka gelaysa geligeedaba dee cumradu waa intaa saa darteed baa dadku dee caado waxay u leeyiin waxa shaqeeyo o dham jimcaha iska soo cumraystaan ama maalinka uu fasaxa yahay unbu intuu magaaladaa uu ka shaqaynayo laba goo cad ka xidho oo dabeedna uu gaadhiga karay unbuu dabeedna soo cumraysanaya saa ugu wadaya saba qofkan haddii xajkii uu dhaafo cumradaasi iyay dhaafine fursadda ha ka faa'iidaysto oo dawaafkii xalqigii dawaafkii sacigii xalqigii intaa ha sameeyo waqad xalla min ixraami wayajibu calayhi alqada xajkii ka burburee dhaafayna ha soo qaleeyo wadamun dhiigna waa ku waajibaya lilfawaas tegiddan xajku uu ka tegay waxa ugu waajibaya inuu qaleeyo iyo inuu dee dhiig la yimaado oo neef gawraco damka oo mithlu dami tamatuc dhiiggii tamatuca neefkii uu qalayay oo kale ayuunbuu qalayaa qofka marka halkaasa waxaa inooga bilaabmaya haddaba waynu sii soconno waxaynu daawaafnay kacbadii dabeetana minaynu uhoyanay habeenkii sidee sagaalaad subaxdii sagaalaadna musdalifa laga tallaabay oo carafaa la tegay wuquufkii wuu soo dhammaaday galabnimadii maalinkii sagaalaad bay qoraxdii dhacday haddaba soo noqodkii baa marka halkaa ka bilaabmaya wabilahi tawfiiq